kulanto wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa shalay eedayn u soo jeediyey wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya taas oo ku saabsan in wasaaraddu aanay arrimaha u samaynta maamul goboleedyada aanay kala tashanin xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda gobollada ay gudiyada u dhisayso haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayaa waxaa marti noogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed bangax wasiirka waxa uu ka jawaabi doonaa su-aalo la xiriira guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan ku saabsan eedaynta ay xubnaha baarlamaanka u soo jeediyeen wasaaradda arrimaha gudaha marka ugu horreysa mudane bangax bal waxaad wax nooga taabataa halka uu marayo howlgalkii ay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ciidamada amisom ay ku bartilmaameedsanayeen deegaanada uu ururka al-shabaab ka taliyo
ka soo dalado gobolka bakool iyo gobolka gedo iyo gobollada dhexe ilaa iyo buurtinle ceelbuur xudur luug meelahaasoo kala gedisan oo deegaano ballaaran oo waasac ah ayaa badanaa gacanta dowladda kusoo laaftay halkaasna waxaa maamulaysa dowladda federaalka qeybteeda arrimaha gudaha waa gartay wasaaraddiina mudanayaasha baarlamaanka qaar ka tirsan waxay usoo jeediyeen dhaliilo ku saabsan in wasaaradda arrimaha gudaha aanay tallaabooyinka ay qaadayso ee ku saabsan dhinaca arrimaha gudaha gaar ahaan goboladan hadda al-shabaab laga xoreeyey in aanay ka talagelinin xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda deegaanadaasi ay dowladdu la wareegtay bal eedeyntaasi waxaad ka dhihi lahayd eedeynta baarlamanku xaq buu leeyahay daliil iyo isdaliishu waxba ceeba maaha baarlamanku inuu wax naqdiyo noo sheego noo ifiyo waana waajibaadkiisa saaran laakiin waxa weeye marka ay timaado arrin noocan oo cusub maamulku ma sugi karo mar haddii gacanta gacanta dawladda soo gashay waa inay helaan dad meeshahaaga oo kala dambeyn sameeya muddo macruufa waxaa haynaya ciidanka qalabka sida kabacdina dawladdu waxay u magacdhabaysaa maamulku meel gaara muddo yar oo kooban ilaa laga gaarayo intay soo dhisan lahayn qaabkii maamulka deegaanka deegaanka waxaa dastuurka oo qaab in loo soo dhiso lala tashado si ay sheegayaan xildhibaanada iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo caaqilada dubabka dhammaantood hase ahaatee marar baan duruufuu ku ogolaan karin oo maanta meel la xoreeyey dhihim aysid ha iska banaanaato oo iyana hoggaan la-aan waajibka wasaaradda waxa weeye inay islamarkiiba hoggaan u samayso hoggaankaasuna waa hoggaanku meelgaara ma hoggaan joogtaa maaha waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan bangax wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya saacata wasiir waxaa barnaamijkan aalaaba ka qayb gala dhegaystayaal meelo kala duwan khadka teleefonka kasoo gala oo su-aalaha ku saabsan hadda mawduuca markaasi taagan mas-uuliyiinta ka weydiiya bal dhegaystaha ugu horeeya oo lagu magacaabo shire cabdi maxamed shire culey shire may maqlaysaa cashola waa ku maqlaya wasiir ku-xigeenka khadka ayuu ku jiraa bal su-aasha aad qabto ee adiga madaxaa ku taaganaad rabto inuu kaaga jawaabo wasiirka waa maxay wasiir waa ku salaamaya cabdiraxmaan cabdiraxmaan waana isgaranaynaa aad buuna umahadsan yahay sida u jawaabay waxaa jirto siduu wasiirka u sheegay goobo badan oo dhawaan laftiga jiro khaasatan ani hadda marka waxaan ka hadlahay gobolka gedo aa buurdhuubo waxaa ka jira barakac xun baa ka dhacay mataqaana markii la qabtay dadkii waxay tuuru yihiin meel banaan ah hoy ma haystaan biyo ma haystaan caafimaadka laftiisu waa lamid marka waxaan dhilaha wasaaradda arrimaha gudaha ee meelaha sidaas ah maxay ilaa hadda hayana oo ku talagala maadaama dhowr jeerna reportkaas waan gudbinay ilaa haddeer waxay ugu talagaleen waxana ogaado waa ku maqlaya waa runta waa jiraan barakac waa jiraan dad dhiban ku talagalka dawladduna waa jaahis oo waana saacad walba waanu ka tashanaa hadda shalay iyo udambaysa waxaanu geynay degmooyinka qoryooley ayaan raashin geynay waa cilada keliya jirtaa waxa weeye isku xirkii dhulka ayaan aada isugu furfurnayn iyaga waxaan ugu talagalay inaanu ka keenno dhinacaas dhinaca dawlow iyo inaan xagga ka keenno waana keena insha allah waxaanu samaynaynaa bridge diyaaraadka oo daawo iyo quud yaan ugeyn doono haddii ay baydno guddoomiyaha gobolka saacadii ugu dambeeyeen ayaan wada hadalnay duruufta saaca saacad baan ula soconnaa ilaahay dankiisna wixii awooddeeda waxba kaan karan mayno lakin waxaa jira duruufaha isaguba garan karo oo isku xirka dalka oo dhan baan isku xirnayn gaadiidka iyo haddaan raashin halkaan ka rabno si toos uma tegi karaan laakiin mustaqbalka waxaan jecelnahay sanas gudihiisa in dalku isu furmo haddii ay baydno ee iyaguna xuquuqda leeyihin helaan maamul wanaagsan oo suubanna helaan haddii ay baydno waxaan filayaa shire inaad ka qanacday su-aasha aad weydiisay wasiir ku-xigeenka mise su-aal baa kuu laaban a su-aalkana wasiirka wuu mahadsan yahay soo jeyntiisa balse anagu waxaan leenahay dadka gedo waxaa jira dagaalla soo nonoqdo oo nooc kastaba ha ku yimaadeena tan marka hadalkaaga muxuu noqon doonaa kuwii hore mise waxbaa ka bedelan doona systemka hadda anigu aan ka tirsanahay wax badan buu kaga tirsan yahay kuwii hore habeen iyo maalin waa loo fadhiyaa wix alla wixi aan qaban karno karaanka dawladana waa ku tala jiran aan qabano guddiyaal fara badan baa dhisan golaha wasiirada guddiyaal bay leeyihiin guddiyo dabagal baa jira guddiyaal action baa jiro anigu aan kamid ahay qooyadan degdega guddiyaal kale oo wasiire kale oo iyaguna mataqaana dabagal oo eegaya wixi baa jiraan lakin wax duruufta ah duruufta dalka ninki nin la socdaa tahay waa la socotaa dhaqaalaha dawladdu waa kooban yahay dakhligaan haynaa waa kooban yahay waxa dawladda naga soo galaan waa kooban yihiin dadaal baanu wadnaa dadaalkaasna waa dadaal guud dhammaantanina waa saaran muwaadinka soomaaliya meel kastuu joogo marka waan waxaan rajo weyn baan qabnaa inaan ku horadhaan haddii abadno waa tahay aad baad umahadsan tahay saacatu wasiir waxaan filayaa shiro culeysna su-aashiisa ama su-aalihii qabay in markaan uu ka qanacay saacatu wasiir intaanan u gudbin dhegaystaha kale ee khadka ku jira bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasaaradda arrimaha gudaha marka loo soo noqdo dhinaca maamuladan gobolada magaalada muqdisho oo xarunta wasaaraddu ay ku taallo waxaa lagaga dhawaaqay maamullo iska soo horjeeda oo labaduba ay leeyihiin banaadir iyo labada shabeelle oo laba dhinac oo iska soo horjeeda uu midba si u magacaabay maamuladan hareerihiina laga samaynayo wasaaradda arrimaha gudaha maxaa uga qorshaysan waad la socotaa saddexii sano ugu dameeyey dadka soomaaliga ahi waxay ka baxeen qaabkii hore qaab hadda waxay sameeyeen maamullo iyo dawlado iyo waxaan u badan meelay kaga dhawaaqaan ingiriiska iyo maraykanka haddii ay dalka weli soo gaareenna waxa weye waa adigu waa rajoon yar yar laakiin waxa weye dawladda magaalada muqdisho haddaad dhinaceeda eegto waxay leedahay guddoomiye gobol duga magaalada shaqadiisina wuu wataa dhowr iyo toban degmaa jira maamulaa ka jira waxaa isbedel oo socda oo nooca ka gedisa ma jiraan shaksiyaad dimuqraadidoon oo iyagu hadlaya xaq oo leeyihiin waana furan yihin dadku dal cabursan maaha laakiin waxa walba waxaa ka asliya waxa dawladdu wado waxaa shaksigu jecel yahay ka asli maaha waxaan wadnana badan kama qarsoona waa la socotaan waxay sheegayaan meediyaha faraha badan oo iska obinkaayo laga hadlana wax dhibaataa ma leh cadaadisna kuma hayno laakiin waxa dhabtaabaa soconaysa waxa dhalanteedkaa socon maayaan aad baad umahadsan tahay bal dhegaystaha kale khadka ku jira halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga marka hore magacaygu waa sida cali cumar xirsi haye maxaa weydiinaysaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha cabdiraxmaan bangax cabdiraxmaan bangax wasiirkayga qaaliga aada u umahadsan yahay caasho adigana aad baa umahadsan tahay waa jaanis qaaliga oo soo maray su-aasheeda ugu horeysa waa waxa maanta ka jira soomaaliya federaal federaalna wuxuu ka shaqeeyaa wadan nabada oo muddo dhisnaa dalkan wuxuu ku jira dagaal sokeeye iyo wuxuu ku jira dagaallo lagula dirirayo shabaabkii marka baydhabo waxaa looga dhawaaqay laba maamul hadda ka horna kismaayo maamulkeedii wuxuu cunay wakti badan xukuumad cuno xukuumaddana sidoo kale ma wuxuu rabaa inuu ka cuno maamulkan wakti dheer sidoo kale shabelle iskeeda muqdisho looga dhawaaqay gobolada dhexe cayaado waxaa loo fadhiisan rabaa maamul hadda la dhisaayo marka sama moodid dawladda oo dhan ba inay macnaha waxaan ay ka tahay korjoogto oo sidii filinka ay daawanayso intaas barnaamijkan bilaaban dawladda maxaa u diiday inay samayso in maamul kasta uu dawladda soo maro oo registration soo maro oo maamulka u yimaado oo wasaaradda arrimaha gudaha ay soo hor istaagaan intaasa intaasa waxaan dhicin ilaa baydhaba dhibaatada kasitaada waa ujeedaa sidoo kale sidii kismaayo kale barnaamijkan uu dib u dhacaa waa tahay su-aalaha waan kala qaadaynaa bal wasiirku waxaan filayaa in uu ku fahmay saacata wasiir haddaad fahantay bal jawaabta aad ka siinayso sayid cumar sayid cali waa mahadsan yahay sayid cali waa mahadsan yahay dalka soomaaliya waa runtaa dal federaal ma ahaan jirin qaab federaal kuma dhaqmi jirin qaab wuxuu ahaa dawlad dhex oo central ah ilaa iyo xoreyadii ilaa iyo burburkii burburkii markuu yimi oo dalkii kala irgoobeen oo kala socdeen oo dadkii mataqaana dhibaata ku dhacday ayaa hadba qaab lagu diyey qaabkan wuxuu kasoo balowday markii la sameeyey dawladda cartaa ilaa iyo haddana waa socdaa waa tijaabooyinka dalku marayo waana insha dadka sida loo arka maaha federaalku waxun maaha haddii bottom up loo soo sameeyo oo dadka deegaan deegaan waxu samaysaan degmo laga soo balaabo oo gobol lagu xejiyo gobol lagu israacaan oo maamul goboleed ay samaysaan waxun maaha degmada waxay yeelanaysaa mas-uuliyadeedii maamulkeedii dakli soo ururinteedii gobolku wuxuu yeelanayaa dhowr gobol dhowr degmo ka goobnaanayaa markii la sameeyo isagana kor buu soo baxayaa wixii israaci karo laba degmo iyo laba gobol iyo wixii ka badan way maamul bay samaysan karaan waxyaalahaas oo dhan waxa weeye waa waa waa qaab hadda ku cusub laakiin ma aha arrin ubuga inaga inooga horta adduunka dalla badan baa ka sheeg soo maray waana waxa weeye wuxuu u dhowyaa dhinaca dhinaca cadaaladda dadkii inay wixii la haysto yaray wada gaaraan qolo walba deegaan kastana isku tiirsanaado wax soo saarkiisa dakligiisa iyo awoodiisa uu sameeyo waxa dal ka dhexeeyana si cilmi baahsan loo qaybsado oo dadka wada gaaraan oo aan hal meel lagu soo orin oo centralized noqon oo gacanta ee noqon ninka basaboor doonaya ama doonaya shahaado jaamacadeed ama doonaya caafimaad inuuna soo saarin culeyska magaalada magaalabadaxa keliya gobol walba iyo deegaan walba mas-uuliyadaas dadku way la wareegaan baahsan maamul baahsan weeye oo dadka saamaysa marka dadku waa laga yaabaa inay u arkaanin qaab waa marxalada hadda in adkaada waa laga yaabaa xulashada qofku inuu adkaado waa laga yaabaa laakiin mustaqbalka fog istaraatiijiyad fiican weeye deegaan walba deegaanka la kartumaya gobol maamul walba maamulku competition la samayn doonaa way dhijmi doonaa dalku cadaalad buuna ku dhijmi doonaa waa laga yaabaa hadda maamullo jira inay jiraan oo hadda qaarna jira qaarna la samaynayo laakiin waxana waxa weeye waa wejiga guud ee qaabka federaalka waxana waa qaabka hadda jira qaabka hadda jira marxalad male way saxmaya wixii saxmaya tarkumaadkiisa dhibaato male kan aa leedahay goboladii baa lagu kala dhawaaqaya oo dadku dhawaaqaya annaga dawlad ahaan dhawaaqa qofku waa xor dawladdu markay go-aanka gaarto oo talaado gobolkaas intaasaa laga dhisaya ama qaabkaasaa loo dhisaya dee wixii sharci noqonaya laakiin nin baa lix dhihi kara nin baa shan dhihi kara nin baa laba dhihi kara nin baa yuro dhihi kara maba rabno oo anagu federaal ma rabno nin baa dhihi kara anagu degmadaan joogno keliya ayaa maamul looga dhisayaa marka waanu tagnay hadda markaan tagnay aniga madaxweynaha bay iyo bako bay magaalada baydhabo dadku aad iyo aad noo soo dhaweeyeen waa jiraan labada dadka kala kala qaba intaad maqlaysaan waa lix iyo saddex laakiin dad badan baa jira qaar baa doonaya magaalada baydhabo keligeed in maamul loo sameeyo qaar baa doonaya inaan federaal ba ra aaminsaneyn waxaas oo dhan waa marka talooyinka dadka weeye laakiin waxa weye talada dawladdu finalka markaad maqashaan baad ogaan doontaa dawladdu meesha qaadatay iyo dhabada martay taasaana aan ahaan doonta tan dhabta haddii aan baydno waa tahay sayid cali adoo khadka ku jiraya haddaad su-aal kala qabto mar kale aan fursadda ku siin doonaa laakiin aan kaaga hormara markan wasiir ku-xigeenka mudan cabdiraxmaan bangax waxaa jirta in tan iyo markii dowladda federaalka la sameeyey iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo arrimihii gudaha u qaabilsan maamul goboleedyadan la sameynayaan ay hoos imanayaan waxaad moodaa in inta badan dawladdu waktigeediiba uu ku dhammaanayo in ay aad ugu mashquushay arrimahan maamulada ma laga yaabaa marka ama ma loo qaadan karaa in arrimahan maamulada ayba caqabad ku yihiin tallaabooyinkii kale ay dawladdu qaadi lahayd gaar ahaan wasaaraddii arrimaha gudaha waxa weeye dalku saddex iyo labaatan sano ayuu masraxa ka maqnaa dhowr sanana wuxuu ku jiray kumeel gaar haddana wuxuu u aaday dawlad sharcigeeda buuxdo leh waa ay imanaysaa maadaama dadkii badan ay hilmaameen maamulkiisii maamul wanaag wax iskaba dhaafay maamulka caadiga baa la hilmaamay baartan fikradku wax qaybsan jireen baan jirin dadka waxyaala badan baa gacanta ka baxay marka dawladdu waxyaalahay samaynayso dadka qaar badan bay ku cusub yihiin jiilkii intaa garanaya badanaa waa dadkii dalka ka baxay oo badanaa meelaha magaalooyin kale aaday adduunka ku baahsan marka waa insha allah waa waxyaalahaas taban la tabayo dadku sheegaya waa jiraan laakiin waa imanaysaa goor dhow insha allah two thousand fifteenka fourteenka dhamaadkiisa isbedel baa xaggaas ka imanaya maamulka federaalka inuu dhamaanaya kabacdina waxqabadkii iyo doorashada guud baa loo gudbayaa waxaanu samayn doonaa haddii ay baydno xudud samayntii gudiyaal waxyaala badan baa soo socda marka waa imanaysaa dadku waxyaalaheena aqoon oo ku cusub daleesha u yeelayaan niman siyaasiyiin oo wax doonaya waa jiraan oo siyaasiga soomaaliga waa nin keligiis socda maaha nin xisbi iyo ururo ka socda maaha marka hadee boqolaal nin oo nin walba wax doonaya meeshuu ka dhawaaqayo waa iska jirtaa laakiin waxa weye intayada faraha ku haysa maamulka waxaan rabnaa inaanu ka tagno maamul suuban iyo hoggaan suuban iyo wejis wanaagsan oo dalkii kusoo laabto majarihii dhabta ah ee bini-aadnimada aad baad umahadsan tahay sayid cali su-aal kalaa ku harsan ha hal su-aal haye hadda ka hor markii la dhisaayo maamulka jubbaland dawladda waxay kula heshiideen in lix bilood kadib lagu wareejiyo dekedda waxaana moodaa heshiiskii inuu fashilmay oo maamuladii iyo dawladdii ay idaacadahaas ku marinayan hadallo ad adag marka sooma moodi midkaan baydhabana haddii lahei laheshi ugu heshiiyo sidoo kaleetna noqon doono marka maxaa dawladda maxaa marka dawladda iyo maamulka iyo wasaaradda arrimaha gudaha uga eg in macnaha markasta heshiiskan fashilmaaya iyo waxaan macnaha ayada korjortada ka tahay oo macnaha waxba ka samaysa cadaaneyn maxaa shacabka loogu daalinaya haye saacadda wasiir cabdiraxmaan bangax waxana waa media hoobtahay dad ka hadlaan oon dadka ninka soomaaliga waa jecele waa hadaldoone waa dhaqan aan leenahay wey laakiin maamuladaa sheegayso iyo dawladdu waa soog yihiin waxyaala badan oo ako dadku ayna ogeyn baa jira shaqadu waa socotaa waxyaala duruufta dalkana duruuf qalafsan baa soo martay saddex iyo labaatan sano aada u qalafsan intii ka dambaysana duruufo kalaa jira waa la socotaa nabadda dalku laysuma maro laysuma gudbo waa la socotaa hay-adaha inala jooga waa hay-adalo ajaaniga oo mataqaana ciidamaha inoo yimi xisaabaad badan baa jira marka waxyaala badan oo qofka leyna caadiga ka qarsoon baa jira laakiin dawladdu dadaal bay wadaa waxayna ku rajeyn jirtaa inay dhabada dhabtahay lagu soo laabto maamulada la sameynaya aakhiritaanka waxay noqonaya maamulada soomaaliyeed aakhiritaanka waxay imanaya maamulada federaalka dawladda hoos yimaada aakhiritaanka waxay imana iman noqonayaan maamul iskaamilo oo isku wada xiran oo wada shaqeeya laakiin intaa hadda mataqaana ay shaqadu socoto dad badan oo wax doon oo dhaleel sheega waa imanayaan dad badan oo qaab sidka kale kale doon le waa leeyihin maadaama aan asxaab iyo uu ramidaysan yeela jirin qof walba oo shaksiga soomaaliya waxay aniga ila tahay ee tahay marka markaynu ka baxno waxay aniga ila tahay waxay dalka la tahay iyo dadka aynu gaarno insha allah waa dhowda haddii aan beedmo marka sheekh cali waxaan leeyahay haguusan dhamo fiican baan ku soconaya waa tahay saacata wasiir aad baad mahadsan tahay sayid cali adna waad ku mahadsan tahay ka qaybgalkaaga barnaamijka iyo su-aalaha muhiimka ee aad weydiisay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha oo ku salaamaya mar kale sayid cali waa tahay waxaan siinayaa dhegaystaha kale ee khadka ku jira halow halo halo walaal magacaaga raisow cabdullaahi maxamuud oo joogo magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka waa mahadsan yahay sida su-aalaha iyo talooyinkeena uu u dhegaysanayo waxaan rabaa inaan weydiiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay ku shaqan leedahay waa federaalka iyo gudaha waxaad moodaa arrimihii gudaha inay hadda ilowday oo arrinta federaalka keliya ay u jeesatay muqdisho oo aan ku noolnahay waxaa jooga ciidan badan oo dawladda ka tirsan booliis nabad sugid iyo military ciidan dawladda ka wada tirsana waxay ku dagaalameen ceelcadde oo shabeellaha dhexe ka tirsan ceelmacaan agteeda wasaaradda arrimaha gudaha ciidankan dawladda ka tirsanay marna wada dagaalamaya marna dadkii dhibaateynayo maxaa uga qorshaysan oo ka qabanaysaa cabdiraxmaan bangax waxa waa runtiis talada sheegaya waxa weye waxba aad buun ufahamsaneen wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga ay kala yihiin boolisku wuxuu hortimaada wasaaradda amniga nsku waxay hortimaada wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhiga horta dhinacaas anagu shaqa kuma lihin uu sheegayo laakiin ka wasaarad guud ahaan oo dalka oo dhan aan unaha focal pointigi waxyaalaha qaladka oo dhacaya waa wax jira laakiin waa saxmayaan insha allah mustaqbalka dhowna waa toosiyaan haddii ebeedno wasiirka waxaan rabaa waan ogahay wasaaradda amnigu inay ciidanka hoos tagaan booliiska iyo militariga nabasuda laakiin wasaaradda arrimaha gudaha marka laga hadlayo muqdisho ciidanka jooga wasaaradda arrimaha gudaha way hoos tagaan amarna way siin kartaa laakiin wasaaradda amniga ciidanka guud ee shaqo ku leedahay ammaanka guud ee qaranka wasaaradda arrimaha gudaha marka ciidankan muqdisho jooga iyo gobolada dalka joogo iyagu qaar ma hoos tagaan ya mise kama amar qaataan waxa weeye arrinta hadada sheegtay faysal sheegtay waxa weye horta wasaaradda arrimaha gudaha ma hoos yimaadaan amnigu iyo difaacu midna laakiin waxaa jira insha allah arrimaha la jecel yahay mustaqbalka inay hirgasho dawladda maamulka banaadir inay hoos iman doonaan in ciidanka amniga gobolka iyo ciidanka booliska gobolka markaas bay hoos iman doonaan duqa magaalada haddii ay baydno awoodaas la midayn doono oo noqon doonto markaas halisa dhinaca magaalada muqdisho wax iska bedeli doona haddii ay baydno waa runtaa oo waa kala baahsan yihiin laakiin gudaha waxaan kusoo celin doonaa wasaaradda qeybtaas in labadaas maamul qeybta la dhaho booliska gobolka iyo booliska amniga amniga gobolkaba inay hoos yimaadaan in duqa magaalada markaasna ee duqa magaaladu maamulo iyaguna ay noqdaan niman meel keliya ka shidaal qaata si ay u sugaan amniga magaalada guud ahaan waana wada shaqeeyaan boolisku meel kasta oo jooga booliska qaranka weeye ciidamada amniga ciidamada qaranka weeye ciidamada difaac ciidamada qaranka dalka weeye kulligo wada shaqeynaya howlgal boqodaan qalada waa dhacayaan qalada waa dhacayaan bashar baynu nahay dal burburo baynu ahayn muddaynu ku jirnay sabay sare marka wiiladii isku dhacay waa imanaysaa dadkana meediyaha aada u bumbuuniya oo iyagana aad umalaysaa inay dhinac kale ushaqeynayaan oo iyagana mataqaanaa wardoon mataqaa qofku marku wardoonayo xoogta eegmaya iyo dhibaatada dalka sugaanaysa wuxuu rabaa inuu gudiyo wuxuu war xog helo laakiin arrimahaas waa arrimo dhammaan doono waana lagu tala jiraa in la hufo ciidanka hufnaan guudna lagu sameeyo amniguna uu sugmo haddii abaydmo aad baad umahadsan tahay saacata wasiir marka ugu dambeyntii waxaan rabaa hadda wasaaradda arrimaha gudaha ee aad wasiir ku-xigeenka ka tahay qorshaha u degsan ee ku saabsan maamul goboleedyada maxay tahay amniga guud horta waxaa iskale wasaaradda amniga iskale difaacana wasaaradda difaaca iskale annagu waxaanu leenahay maamul wanaagga dalka dhisidda maamulada quudinta shacbiga soo barakacay daryeelkooda iyo kawarqabkooda wixii aan agab iyo dhaqaalahayni inaan gaarsiino inaan dhisno maamulka dawladda ee degmooyinka inaanu u samayno wacyigelin bulshada guud ahaan dhibtu gaartay oo dhan inaanu si rehabilitation u samayno inaanu u samayno dibadejin dibaheshiisiin arrimo noocaas oo ballaaran baanu haynaa oo kulli maskaxa taabanaysa ee aan physically aan u muuqan laakiin mustaqbalka dila si fiican loo arki doono haddii ay bedno barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo marti noogu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed bangax intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmi doonno nabadgelyo